asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteennii aynu halkan ku wadaagi jirnay innaga oo isku duuban bahda idaacadda inta dhegaysata iyo intaa soo tebisaba waa xubinteennaas caanka ah oo aalaaba aynu arrimo badan ku wadaagno midaanan maantana waxa ay ka hadlaysaa qaybo ka mid a saddexleydeennii waxaa la yidhi haddii eebba idmahayo saddex saddex uma leh saddex saddex uma leh ayaa la yidhi haye saddexda saddexda aan u lahaynay maxaa tahay marka lagu leeyahy saddexdaasu saddexdaa uma leh waa saddex aan saddex waxba ka goynin ama saddex aan saddex wax ka bedeli karin ama saddex aan saddex wax u tari karin ama saddex aan saddex wax u faa'iidayn karin ayay u dhacaysaa oo sheekadu ay noqonaysaa marka waxaa la yidhi saddex saddex uma lahan oo saddexdaasu saddexdaas waxba kama qaban karaan ama waxba uma tari karaan ama waxba uma gooyaan ayay ka dhigan tahay saddexda markaa aan saddexda waxba u tari karin ama aan waxba u gooyn karin ama aan waxba u noqon karin ama aan waxba ka gargaari karini waa saddexdan oo saddex kale ku ladhan waxaa la yidhi oo ay xubintaan leedahay caydhi caydh marti uma leh caydhi caydh marti uma leh curdanna gaajo goyn ma leh curdanna gaajo goyn ma leh caydhiinna calool bislayn ma leh u fiirsayaa waxaa lagu yidhi saddex saddex uma leh saddex saddex ma lahan ama saddex saddex uma lahan saddexdaan saddexda u lahayni waa saddexdan iyo saddexda ayna u lahayn waa caydhi caydh marti uma leh caydhi caydh marti uma leh curdanna gaajo goyn ma leh caydhiinna calool bislayn ma leh saddexdaasuba saddexdaas ooma lahan dhegaystow aad iyo aad ula soco marka lagu leeyahay caydhi caydh marti uma leh dee laba caydhood maxay iska marti waxba ma hayaanba kanu kale isagaaba gaajo xoqaysa wuxuu ka dheefa ama ka martay ama uga imaanhayo ma jirto dee inay dantu qasabta uu heshado waa gooni taas marka marti uma laho oo war neef celisa isii iyo hal maala isii iyo jawaan raashin aan kaga baxo abaarta isii iyo laba neefoo adhia isii iyo xoogaa lacaga iyo cantoobi iyo maleh oo caydho caydho uma leh hadii oo sababta waxba ma uu hayaba kana waxba ma dhaamo waa isku mid labadaasu oo marti uma leh waa kow waa midda labaadee waa curdanna gaajo goyn ma leh oo curdankuna dee waa iska biyoo kale oo gaajo ma gooyo curdankuna waa curdankii dee aad garanaysa ee ugu yaraan geleyda hadda baxdee bajaqbajaqa ah ee curdanka ah een weli caanooleydii gaadhin ee iska biyoolayda dee waa curdan waxba ma goyso gaajo ma goyso dad maanta odhan cunaysa midhaha geedaha ka baxaana waa la mid xitaa caleenta curdanka ehaya gaalaamaha ka baxda ama geedaha faraqooda ka baxda iyana waa la mid oo ma goyso wax gaajo ay ka goyso ma leh waa midda saddexaadeh caydhiinna calool bislayn ma leh oo caydhiin haddaad cunto adiga unbaa dee caydhiin cunae calooshaada kuma bislaanhayo oo calooshu ma bislayso ayay ku leedahay xubinteenna murtida maanta ee caydhiinka waxaa lagu bisleeyaa dab weeye ujeeddadu caydhiinna calool bislayn ma lahan saddex saddex uma lahan caydha caydh marti uma lahan curdanna gaajogoyn ma leh caydhiinna calool bislayn ma lahan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi dagaal magaalo waa woowooda hore